qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay waxqabadkii dhowaan ay soo bandhigtay xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xildhibaan gamadiid oo ka mid ah baarlamaanka ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta wuxuu ku tilmaamay wasiirada xukuumadda dowladda federaalka kuwa ciyaal suuqiin ah oo aanan u naxaynin bulshada islamarkaana xilalka ay hayaan ay ku soo gaadheen laaluush iyo wax isdabamarin ay sameeyeen wuxuuna arrintaas ku tilmaamay inay tusinayso liidnaanta madaxda dowladda federaalka isagoona ku sifeeyey waxqabadka ay soo bandhigeen waxba kama jiraan iyo maran habaabin lagu sameynayo bulshada waxaan aad ugu xumahay wasiiro ciyaalo suuqiin ah kelmaddaasaan ku tilmaamaya shacab aanu naxayn ee waxay matalaan aysan jirin xilalkana lagu siiyey noocaaya dadka lagu siiyey oon ognahay ee laaluush lagu siiyey in halkii qadiyad iyo aragti dowladeed ay ku difaaci lahaayeen xataa dowladdooda inay cay halkaa iyaga la soo istaagaan oo xildhibaanadu kaga horreeyaan cayadii aflagaadada afxumada waa arrin aad iyo aad aan ugu xumahay runtii taasina waxay ku tumsaysaa yacni liidanaanta dadka maanta dalka xilka u haya fulinta ugu xil saaran say u liitaan ay ku tusinaysaa oo habeen horena aad ogeydeen xukuumaddii laba sano oo u dhammaatay wixii u qabsoomay keliya aan ka aragnay sawirro iyo baanarro meel lagu soo dhejiyey oo aan islaan wuxuu ilaahay ka irsaaqayo keliya kambaniyaasha daabaca baanarrada iyo waraaqaha bas ah wax kale oonan arag oy soo bandhigeen aysan jirin sidoo kale iyana xildhibaano faa'iza jeyta oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay in canshuurahan cusub ee dowladda federaalka ay ku soo ragtay bulshada magaalada muqdisho iyadoo ku andacoonaysa in laga qaado waddamo badan oo ka tirsan bariga afrika ayaa arrintaasi waxa ay ku tilmaantay mid waxba kama jiraan ah oo lagu marin habaabinayo bulshada soomaaliyeed waxa ay intaasii raacisay in canshuurta noocan ah ay qaado dowladda ka taliso dalka oo dhammi balse dowladda federaalka awoodeeda ay ku kooban tahay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho waa ognahay canshuurta nooca la sheegay nooca la qaadayo ismalaha tan la qaadaayo canshuur waxa waaye oo canshuur canshuur ladhaho oo la kor saaro badeecooyinkii waxaas tanfiidka isku nuuc maaha xildhibaanada qaar iyo dadka qaar difaacaya canshuurta si qaladay u fahamsan yihiin waxay soo qaataan hadda sida oo kale wadamadan est oo africa oo aan ka mid nahoy midooda africa oo kale konton iyo saddex dal oo ka mid a caafimaadka lagama qaado waxbarashada lagama qaado cunnada daruuriga lagama qaado waxaa laga qaadaa waxyaabaha waaweyn waxyaabaha saas oo aanay ahayn daruuriyaadka tan kale dadka qaar ku doodaayo canshuurtan inay sharci tahay canshuurtaa siddeetan iyo afarta markii lasoo saaraayey dowladda centraala oo soomaaliya gees xuduudaho dhan ka talisaa jirta laakiin maanta xukuumaddan iyo dowladda federaalka oo la sheegayo waxay ka talisaa laba ekis kontarool waxaa la rabaa marka inaa indhaha la iska dadaboolinoo xaqiiqada la aado ma canshuuri karto dekedaha kale iyo kastamyada kale waxaana dhaliilahan ay dowladda federaalka u soo jeediyeen xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ay qayba ka noqonaysaa eedeymo badan oo horay warbaahinta ay isugu mariyeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka kuwaasi oo mid weliba markii uu midka kale dantiisu ka waayo uu warbaahinta soo miciinbido iyagoo iska dhigaya kuwa bulshada u soo gudbinayo xaqiiqada dowladda federaalka iyagu ka midka yihiin